بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد maanta taariikhdu waa saddexda shacbaan kun afar boqol afartan iyo afar hijri waxaan ka warbixinaynaa duulaan barakaysan oo mujaahidiintu ku qaadeen dhisme ku yaalla degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho duulaankaasoo dhacay kowdii shacbaan kun afar boqol afartan iyo afar hijri mujaahidiintu dhismahaas ku yaalla degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayay wakhtiga aan sheegnay weerareen halkaa waxaa ku sugnaa murtadiin mooryaan ah oo kuwa loogu yeero macwisleyda ah kuwaasoo ku soo dhaawacmay dagaaladii diinla dirirka ahaa oo ay kaga jireen bariga hiiraan dhismaha mujaahidiintu inta aysan weerarin ka hor xog ballaaran ayay ka hayeen waxay ogaayeen mujaahidiintu dhismahaas cidda kiraysay ujeeddada loo kireeyey tirada dhaawaca oo ku sugan tirada ilaaladoo ku sugan xogtaa kadibna ilaahay fadligii weerarkaas ayaa lagu qaaday weerarkuna wuxuu suurtogeliyey in dhismihii lala wareego gacanta lagu dhigo halkaana murtadiinta dhaawaca ahaa oo macwisleyda ahaa lagu xasuuqo iyo ilaaladiiba kadib waxaa usoo gurmaday murtadiin kale ayaa usoo gurmaday mujaahidiintuna halkaa difaacayay ka xirteen dagaal waxayna la galeen cadowgii toban saac soconahayey khasaaraha murtadiinta gaaray kuwii macwisleyda dhaawaca ah meesha lagu dhibibtiray iyo kuwii ilaalada ka ahaa iyo kuwii u soo gurmaday saddexdaa qaybood markii la isku daro murtadiinta dhimashadooda inta aan xaqiijinayn waa toddobaatan iyo sagaal murtad allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan nimanka halkaa lagu dhaawactiray oo macwisleyda ah waxaa ka mid ahaa horjoogayaal mujrimiin ah oo dagaalka diinla dirirka ah oo shareecada islaamka looga soo horjeedo hormuud u ahaa kuwaasoo doonahayey hadda dhaawaca markay ka kacaan inay dib ugu noqdaan ashaadala dirirnimadii iyo diinla dirirnimadii iyo dagaalka ay mujaahidiinta kula jireen ay dib u bilaabaan rabay allah subxaana wa tacaala baa marka meliggii ay uga soo carayreen hiiraan uga daba keenay magaalada muqdisho halkaasna ku soo afjaray noloshoodii xumayd waxaan leenahay marka qof kasta oo la dagaalama shareecada islaamka kana hor yimaada ku dhaqankeeda meella kuma badbaadi doono gacanta mujaahidiintuna way soo gaari doontaa goor ay noqotaba halkaa waxaan uga baxaynaa warbixintii ku saabsanayd dhismahaas degmada cabdicasiis ku yaallay oo moryaan macawisleyda lagu xasuuqay isla magaalada muqdisho waxaan rabnaa dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan dadka ku dhaqan banaadir in aan la wadaagno arrin soo korortay arrinta soo korortay waxay tahay cabashooyin inay naga soo gaareen dadka waxgaradka magaalada muqdisho ayagoo ka cabanahaya arrimo soo ifbaxay oo shaac noqday waxaa ka mid a dadka banaadir waxa ay ka cabanahayaan daroogo xaddhaaf ah oo magaalada xamar soo gasha taasoo dadkii ku yeelatay saamayn xun iyo waxyeello da'yartii waxgaradkiina ay u taagi waayeen qodobka labaad ooy ka cabanahayaan waxaa weeye dadka reer muqdisho waxa la yidhaha dacaaro ama faaxisho la yidhaahdo ama zine la yidhahdo qof walba siduu u yaqaanno oo ku soo badatay magaalada oo dadka qaarkood ay ka dhigteen ganacsi ay ka shaqaystaan taasoo loo kareeyey guryo iyo huteello intaba oo si shaac ay noqoto dadkuna ay ka cabanahayaan qodobka saddexaad wuxuu yahay ciyaal weero kuwaasoo magaalada qaybo badanoo ka mid a dhibaato ku haya saamayn xunna u geysay dadkii kuwaasoo dadka isugu daray dil dhac kufsi ilaa ay gaareen dadka qaarkood inay xubnaha taranka ka jaraan dhibaatooyinka ay geysanahayaanna waa niman ku faanahaya oo xitaa baraha bulshada gelinahaya qolada afraad waa tuugo tuugadaas weliba waa tuugo hubaysan kuwaasoo magaalada ku soo batay waxyaabaha ay geysanayaan waxaa ka mid a dhac ay dadka dhacahayaan inay guryaha hameenka u dhacaan inay dadka waddooyinka u joogsadaan oo waxa ay wataan ay ka furanhayaan afartaas arrin markay dacwadoodu ay soo gaartay mujaahidiinta mujaahidiintu waxay bilaabeen inay baaraan arrimahaas oo ay sahmin iyo xog uruurin ka sameeyaan degmooyinka magaalada muqdisho baaritaankii mujaahidiintu ay wadeen waa soo dhammaaday xog waxaa mujaahidiintu ka heleen dadka mujrimiinta ah oo soo gasha magaalada daroogada kuwa ka ganacsada kuwaasoo caqligii bulshada in badan oo ka mida fasaadiyey oo dhibaato u geystay waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog ka heleen guryaha dacaarada lagu sameeyo iyo huteelada dacaarada u karaysan iyo dadka arrimahaas ku lugle intaba waxaa kaloo mujaahidiintu ay xog buuxda ka heleen tuugada iyo ciyaal weeraha xogta la helay waxaa ka mid ah halka laga abaabulo waa la ogaaday cidda abaabusho waa la ogaaday horjoogayaashoodana waa la ogaaday intaa kadib mujaahidiintu waxay go'aansadeen inay ka howlgalaan arrimahaas si xumaantaas loo suuliyo oo meesha looga saaro dadka muslimiinta ah oo soomaaliyada gobolka banaadir ku dhaqanna ay uga nabadgalaan aafooyinkaas ku soo kordhay magaaladooda ciidanka mujaahidiinta ee muqdisho ka howlgala waxay amar ku qabaan in ay tallaabo ka qaadaan dadka xumaantaas ku lug leh cid walba oo arrimahaas guracan ku lug leh digniin baan u jeedinaynaa waxaan leennahay kow waa kaa warhaynaa laba waa kugu soo soconnaa waxaan kugu baaqaynaa inaad toobad keento xumaanta aad faraha kala baxdo inta aanan ku soo gaarin baaqa waxaan u jeedinaynaa waalidiinta waalidiinta waxaan leennahay ka warqaba oo u kuurgala waxaa carruurtiinnu ay ku lug leeyihiin wiilal iyo gabdhaba mujaahidiintu waxay u taagan yihiin ilaalinta diinta nafta maalka caqliga iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah cid allaale iyo ciddii intaas duullaan ku ahna jawaabta ku habboon oo shareecadu fartay ayay naga helaysaa in shaa allahu tacaalaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu